bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayle weyba ha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamiignimo idaacadda reediyo baydhabo sheenka door korona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo warbixin ku dhegaysaday guddiga xaqiijinta hubnaha gudyada doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya oo sheegtay in sa-in jarna ciidamo soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya maamulka gobolka banaadir iyo taliyaasha ciidamada oo ku shiray amniga guud ee caasimadda dalka ee muqdisho ciidamo cusub oo deeri magaalada boosaaso golaha wasiirada puntland oo ansixi xeer cusub kenya oo fasaadi diyaaradihii seeda jari iyo hani kooyo jari soomaaliya hamiin fayle dhegaystayaal wayba hamiignimo khamiisba hayta jimacnaha hoyda hayta taariikhdanaha iyo eta tumanka bilo abriil labada kun labaatiyo kowka antaasi wahaana qodobadii warkaana hamiignimo idaacadda reediyo baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble yageeka weybu iswarbixin ku dhegaysaday guddiga xaqiijinta xubnaha gudiyada doorashooyinka weybanu usafaray in habraa ah hubinta la marsiiy xubnaha cusub ee laha ku magacaawi dowlad goboleedyadu isaga oo ka baagay in xubnaha ku hersangaha si dhagsaha laha ka gudbi yaari ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo geeka isu kulonha la qaadi guddiga doorashooyinka dalka wasiirka walbarashada soomaaliya oo ah guddoomiyaha guddiga yoybuuse sheegay in anta badan yaho gudbiyeen maamulada xubnaha ah guddiyada ee laka bedeli haani hora ee guddiga laku saari hal maamul yoybuuse sheegay in xubnihii landiri welihan magacowna balseye ku codsayan in si dhagse ee maamulkaas ha kugu jawaabo fariinta mas-uuliyiinta dowladda dhinaga kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble yaa haweyba uuse guddoomiyey shirkaha toddobaadlaha ah ee amniga dalka anrose ee golaha wasiirada oo lanku hadlay xaaladaha amniga dalka iyada oo laku dhegaysaday warbixino ku saabsan amniga dalka caawaqa covid tomiyo sagaal gurmadka abaaraha iyo fatahaadaha dalka dowladda ayaa dhinaga kale waybayageeka ku hadlay waana sheegtay in sa-injarna ciidamo soomaaliyeed oo ka dagaalamay dalka etoobiya faahfaahinta qodob wareedkan weynin sii ambaqaadaya xasan jookar wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane cusmaan cawkar dube oo geeka shirjaraidka goboday magaalada muqdisho wasiir dubeye mayba usu beeniyey warbixinta baraha guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobay ooyo dhowaan hasaarti taasay oya ka sheegtay in ciidan soomaaliyeed tababar ka qaadayaan dalka eletriya ku qeyb galeen dagaalka gobolka tigre ee etoobiya mayban usi sheegay warbixinta qaramada midoobay inianinhayn waldaliil oo tusaayan walayo sheegahayaan waxaan idhi riboodkii un qodobka labaatanaad buu ku qornaa haddaad akhriday un riboodkii waxay yidhahdeen waxaa la sheegaya human rights riboortigu wuxuu maqlay in ciidamo soomaaliyeed ee aksuum dul fadhiya oo tababaru joogay eritariga horta saasay ugu qoran tahay laakiin dowladda soomaaliya way beenaysa riboodka waxay ka qaateen oo iska garanayna waxaan facebookyada ku qorano ayuun bay ka soo qaateen dan dabadeedna wixii baa lagu hagaajiyey riboodkii
maybaan us intaasay kasii daray ini siyaasiyiin dana gaar ah raadiyahayaan arrintaasay buuna buunayahayaan laakiin waxaan aaminsana in ay tahay arrin la siyaasadeeyo lagu beego xaalad weli miyaad aragtay siyaasi soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha xasuuqa dhacaya iyo kenya ma jiro hal askarina inagama dhinto hal askarina dhibaata inagama dhacdo w- ciidamadeennina waynoo caafimaad qabaan iyagoo socda oo tababarana waynoo imanaya laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo diversion in la duwo dhibaatooyinka shisheeyo ay dalka ku hayaan wasiir dubey yamayba uuse tilmaamay in ciidanka soomaaliyeed ee laga tababarahay dalka ilatariya aan ku qayb galna dagaalka etoobiya islamarkaana aan jarno walbaaha arrintaasi iyo liinqaba laakiin waxaan kuu sheegayaa ciidamadu way nabad qabaan loogamana baahnayn inay dagaal galaan loogamana baahnayn inay inay inay sameeyaan askari dhiboo dhiboo ku jira een, etoobiya oo haysataa intaa og tihiin oo tiraa u malayn maayo inay eritariyana difaac ugama baahna ciidanka loo difaaca hooyooyinka dalkoo dhan bay joogaan geeska geese iyagana wax nagu qalbi qaboojinaynaa een, saraakiisha maqan iyo eh, ciidamada tababarka ku maqani iyagoo faraxsan tababaran kalsooni lagu qabo oo dalkooda u diyaara inay imanayaan Een, waana noor walba in la kala saaro ciidanka iyo siyaasadda mudane cusmaan cabukar dubey yamayba uuse sheegay in siyaasiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan hang mucaaradka maalin kastiyoo ku hadlahayaan ciidanka eritariya rooga marna aan hadal qaadahayna dhibaatadii weliba kenya ka hayta dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada jubbooyinka
eed iyo eedaag mahadsanta xasan jookara maamulka gobolka banaadir iyo taliyaasha ciidamada oo ku shi- oo ku shiri amniga caasimadda dalka ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed umar filish taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye gaas cabdi xasan xijaar cabdi xasan maxamed hijaar iyo taliyaha ciidanka qey- booliska qeybta guud ee gobolka banaadir gaashaanle sare farxaan maxamuud qoroole yaa geeg kulan weeldhadii taliyaasha weeldhadii taliyaasha saldhigyada booliska gobolka banaadir kulanka iyo ballan ku hadlaya amniga guud ee caasimadda iyo in diyaargarowga maamula diyaargarowga maalmaha xorriyadda ee labaatiyo lito juun iyo kowda luuliyo oo dhowaan ku bilaawdo doona caasimadda dalka ee muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar saalax dheere yawayba usa yawayba usa faahfaahin ku biyaya kulanka waybanuuse sheegay in sidoo kale lagu ka hadlay kulanka xaaladihii in ka dambeey ee amniga magaalada muqdisho iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta degmooyinka sidoo kale wayba uuse sheegay saalax dheere oo ah afhayeenka gobolka banaadir in kulanka diiradda la ka saaray sidee lan joogtay lahay kulamada lanku hadlow amniga si lan adkeeya amniga caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho ciidamo cusub oo boolis ah iyo geeka waybalaha ka dhawaayay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland hanaas oo ka kooy magaalada qardho oo tababar an ka maqanay taliyaha qeybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud iyo wayboos hadhawaaye ciidamada cusub ee magaalada boosaaso ciidamada yaa taliyaha amar in iyo aqoontii iyo habarden anka adeegan bulshada gobolka bari isagoona an mahadnagi madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo kaalin muuqato ku qaadi tayeynta ciidamada puntland golaha wasiirada dowlad goboleedka puntland iyo geeka ansixi heer cusub madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa shir gudoomiye shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo toddobaadkan lanku hadlay amniga ansixinta xeerka daroogada xaaladda covid tomiyo ee deegaanada puntland dhismaha bangiga gaalkacayo iyo saameynta ayaha ee gobolada puntland shirkaha golaha wasiirada ee uso yawayba isu ku qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash waybana golaha dood iyo falanqeyn kadib cod aqlabiyad leh laka ansixiyey xeerka gudniinka gabdho iyo xeerka daroogada oo golaha usaan gudbi wasaaradda cadaaladda puntland wasiirka wasaaradda haweenka maamulka puntland iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka puntland uun kuma hadnagdi ansixinta xeerka gudniinka gabdho iyadoo oo madaxweyne deni use golaha kakocodsatii heen iyo dardargeliyaan howlasho shaqo weli dhegaystayaal warkii hamiignama idaacadda rediyo baydhabo ee beledka baydhabo ayaa hala socotan kenya ayaa fasaadii diyaaradihii seeda jare waana kooyo jari soomaaliya qoraal xakubahii wasaaradda arrimaha dibadda kenya waana nalhandiri wasaaradda arrimaha dibadda dowladda soomaaliya yowayba hala ka sheegay in la fasahi diyaaradihii seeda jare iyo haani kooyo jari soomaaliya qoraalka wasaaradda yowayba la ka sheegay in tallaabadan horseeda doonta soo celintii xiriirka lamada dal iyo hoojinta iskaashi ee ganacsiga iyo isu socodka iyo midka diblomaasiyadeed ee lamada dowladood wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya sharaf ya-an eta ama sharaf ya-an lete in iyo ku wargelieda in dowladda kenya iyo qaadati in dib lahangnaga xiriirka lamada dowladood waybana go-aanstay kenya in diblanfura hawada kenya dhammaan duulimaadyada kokooyow soomaaliya iyo haan seedow kenya gebi ahaan warkan hakubahi dowladda kenya ee dariskale ee soomaaliya yaa hadha waaytii warkan hakubahi dowladda kenya geeka meelo dhegaystayaal warkaamiigna masinka kooyahaya waybo idaacadda rediyo baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka madaweynihii faransiiska macron yaa qofkii dharbaahi madaxweynaha faransiiska wayba ya hadali isagoona ficilkaas ka sheegi inuusan sameey kas qofkan dharbaahi madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron iyo da-aadisla ka sheegi inuusan jara labaatiyo siyasana wayba maxkamadda ka hor qirday inuusa macron dharbaahi waybanuusa ficilkaas ka sifeeyey daqiiqad shucuur ka asnayti oo se usa horey anin qorsheyna wayba usa tilmaamay in dhacdada iyo ku dhalati hoos usa dhiyo faransiiska ka kooy sida usa maxkamadda ka hor sheegiy dhibanahan dacwad oogaha maxkamadda iyo codsaday in qofkan la magacaawo ka magacaawo damayn teral oo laku xukumo tomiyo siyeed bilood oo xabsi ah waybana usa dharbaahda ka tilmaamay ficil rabsho oo laka lan sameey si us hadalkan dhiki eedaysnagan ka eedaysan dharbaaxii usanjeysadii madaxweyne macron warkii dhegaystayaal hamiignimaadan rediyo baydhabo ee beledka baydhabo aysan kala socotan antayaniinka egi wayaantaasiin ku jeediaya anigoo saciid maxamed nuur sabriye meela qaybta farsamada infidhi saaxiibka ee jookar warkan dhegaystayaal kale lamid eh anti maru kale hawada dib uun kulmaana saas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu